waxaan ahaa askari xoogga dalka soomaaliyeed ee federaalka ee hay-adda nabasugidda ee niso ayaan ka mid ahaa waxaan joognay ku tababaray degmada caabudaab waxaana keenay shirarkii lagu qabanayay magaalada cadaado kabacdii adigu arrin aan naloo sheegin ayaa waxaa naloo soo kaxeeyey magaalada kaalkacyo meel ka sokaysa ayaa howlgal yar kasoo gelaysaan baa layidhi dabadeedna waxaa nala keenay kaalkacyo gaar ahaan baraxley ayada oo mee dagaal ka jiro xabadu ay ka socoto dabadeedna ciidankii federaalka ee haada nabadsugidda ee niso waxaan aragnay dagaalkii ka soo baxay mar aan nimid meel macnaha magaalada baraxley meel ka mid ah oo hoteel ah markaan aragnay dagaalkii inuu nala weerarsiinahayo ee puntland ayaan waxaan u aragnay arintaas inaanan anagu aanan geli karin oo ummadii aan askariga u ahayn oo aan federaalka u ahayn inay arrintu ka bedelan tahay ayaan u aragnay markaas baan anagu kasoo goosanay waxaana u nimid walaalahayo puntland sidaas weye xaaladeedu si wanaagsan oo sharaf leh baan nala soo dhaweeyey markii hore guud ahaan degmada cabda ciidankii laga soo kaxeeyey boqol iyo afariy tobanin buu ahaa waxaana la keenay degmada cadaada baa la keenay waxaana nala ku yidhi waxaad u tababaranaysaan oo aad u tihiin ciidanka federaalka ee nabasugidda ee niso degmadiinna iyo wadankiina ayaad ku qabanaysaan baa nala kugu warbixiyey nalakugu qodbiyey dabadeedna shirkii waxaad ka howlgalaysaan baa layidhi shirka lagu qabanahayo ee magaalada cadaado kabacdina waxaa ciidankeygii nala soo kaxeeyey meesha layidhaahdo kaalkacyo baraxley iyadoo dagaal ka socdo baan waxaan aragnay ciidankii federaalka ee nabasugidda ee niso oo aanu garanayno oo dagaalkii ka soo baxay ayaanu aragnay oo dagaalkii ka qayb qaatay markaas baan waxaanu aragnay inaan macnaha ciidanimadeedu iyo federaalnimadeedu in macnaha arrintu ay weji kale isku bedeshay baanu aragnay sidaa awgeed baan nagu uga soo baxnay ugana soo goosannay haatanna waxaanu joognaa puntland muctooyo aad baana nala soo dhaweeyey
magacayga waxaa la yidhaahdaa ismaan cabdulaahi jaamac waxaan ka tirsanaa ciidanka nabadsugidda qaranka waxaa kusoo laygu soo tababaray aniga degmada balamba waxaan imi oo howlgal aan u imi oo layidhi shirarka iyo adiga iyo ciidamada nabadsugidda kuwa balambal kuwa cadullaaq kuwii cadaado kuwa joogay intuba waxay ka howlgalayaan waardiyeynayaan shirarka kabacdi waxaa layidhi isbaarooyin baad waxaad ka qaadaysaan meel adugu bandiiradle iyo meelahaas markii aan howlgalkii saasaan kusoo baxnay isbaarooyinkii wixii la sheegayeyna maanan arag kabacdi markii aan gaalkacayanimina waxaa nimi iyadoo meeshii ququlada ay ka taagan tahay oo dagaalla ay ka dhaceenoo puntland iyo daantaas niman deganoo baraxley daantaas adugu laba waxaysayabaaly dad shacab oo wada degan meeshan gobolka gaalkacyo dadkii awal joogay puntland de awal meeshan waa u dhalanay haddana de dadka hadda joogaanu kamid
bismillahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ummadda soomaaliyeed iyo bulshada caalamkaba u sheegayaa in dowladda federaalka soomaaliya ay ka qayb qaadanayso colaada haatan ka aloosan magaalada gaalkacyo dowladda federaalka soomaaliyeed waxay qeyb ka ahayd horenaba u qayb qaadatay colaadihii hore ee ka dhacay magaalada gaalkacyo waxayna hadda ku baaqday in gurmad hor leh oo lagu sii xoojinayo colaadaasi ay u soo dirto gaalkacyo waxaana markhaanto u ah arrintaa iyada warkii uu jeediyey wasiirka warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya wasiir maareeye waxaanu markhaanti caad u haynaa in dowladda federaalk soomaaliya ay ka qayb qaadatay colaadii maalmihii u dambeeyey ka dhacayay magaalada gaalkacyo waxaad mar dhoweyto la kulanteen xubno ka mid ah ciidanka dowladda federaalk soomaaliyeed ee sida gaarka u tababaran ee loo yaqaano miisa xubnahaas oo isu soo dhiibay dowladda puntland halkana ka caddeeyey hawshii loo soo diray inay ahayd inay ka qayb qaataan sidii dhibaato loogu geysan lahaa shacabka ku nool magaalada gaalkacyo iyo guud ahaanba dowladda puntland waxaan leenahay warkii uu sii daayey wasiirka arrimaha warfaafinta ee soomaaliya maareeye wuxuu ahaa war aada looga xumaado wuxuu ahaa war laga xishoodo wuxuu ahaa war xaqiiqda ka fog dhaawac weyn u geysanaya soomaalinimada wuxuu ahaa war ay ka dambeysay ujeeddo qarsoon wuxuu ku gudbinayay dhambaal ahaa in gurmadkii dowladda federaalk soomaaliya ay had iyo goor u geysan jirtay huwanta kusoo duuli jirtay puntland inuu si cad uu u sheegay inuu halkiisii kasii socdo waxaan aada iyo aada uga xunnahay dhacdadaas waxaana mas-uuliyaddeeda qaadaya dowladda federaalk soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan wuxuu ku baaqay in kuwo horle loo soo diro si ay colaadda uga qayb qaataan sida xubnihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee miisa ee halkan aada ku wareysateen ay idiin sheegeen galkacyo waxaa loo soo diray ciidan ka kooban shan gaari oo dagaal gawaarida dagaalka ah kuwaasoo ka qayb galay dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee colaadeed ee ka dhacayey maalmihii ugu dambeeyey gaar ahaan maalintii bishu ahayd koob iyo tobanka bisha oktoobar waxaanu ugu yeeraynaa beesha caalamka iyo dhammaan inta nabadda jecel una sheegaynaa in dhibaatada ka taagan gaalkacyo ama ka taagnaydba muddadii hadda u dambeysay ee mas-uuliyaddeeda koowaad ay qaadayso dowladda federaalk soomaaliya taasoo ay kasoo abaabushay xamar ay kasoo abaabushay dowladda federaalkahi waxay doonaysaa inay danaheeda siyaasadeed ay ku qariso in dadka soomaaliya laisku diro dib loogu laabto marxaladihii dagaalka sokeeye burbur iyo dhibaato loo geysto dadka soomaaliyeed ee walaalaha meeli joogaanka waxaan ku eedaynaynaa inay doonayso inay dib usoo nooleynayso dagaaladii sokeeye dalka dhacay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii waxaana tusaale cad u ah maalmihii ugu dambeeyey wax ka dhacay magaalada gaalkacyo iyo sida ay uga qayb galeen ciidamada sida gaarkaa loo tababaray lagu tababaray hantidii ummadda soomaaliyeed ee adduunyada ugu deeqday sidii qaran soomaaliyeed loo dhisi lahaa ciidan soomaaliyeed loo dhisi lahaa kaasoo si xun loo adeegsaday islamar ahaantaasna loo soo diray in lagu burburiyo deegaanada sida puntland oo kale oo nabad iyo kala dambeyn iyo dowladnimo ay ka jirto dowladda federaalka ahi iyadoo doonaysa siyaasadaheeda kale ee tirada badan leh ay ka mid tahay inay ku qariso gaar ahaan kuwa ku aadan doorashooyinka soo socdae sanadkan la rajeynaya in laga qabto dalka dib loo dhigo ayay waxay aanu aaminsanahay inay qayb ka tahay hurinta colaada gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo arrimaha noocaas ee siyaasadeed ee ay doonayaan haddaan dib ugu laabto gaalkacyo gaalkacyo waxaan aaminsanahay gaalkacyo xalkeeda waa soo dhawaaday xalkeedana waa la helayaa sanadihii ugu dambeeyey ama nidhaahdo sanadkii hadda ahaa ee tegey in ka badan shan goor ayaa gaalkacyo duulaan lagu soo qaaday duulaankaasay u madaysnaayeen ciidamo huwana oo ka kooban argagixisada soomaaliya ka dagaalanta maamulka galmudug iyo ciidamo laga soo diray xamar laga soo diray oo ay soo didhay dowladda federaalka waxaan la soconnaa saadka ciidamada dowladda federaalka ee ummad adduunyada u dhiibtay ee la siiyey ee loogu talagalay in lagula dagaalamo argagixisada dalkeenna dhibaatada weyn ku haysa in qaar ka mida loo soo raray oo diyaarada lagu soo daadgurayey oo hubkaas iyo saadkaa kale intuba uu kasoo degay cadaado uu ka soo degay haddana qaybo ka mida uu soo gaaray gaalkacyo iyadoo loogu talagalay in lagu sii huriyo colaada gobolka jirta gaar ahaan degmada gaalkacyo in ka badan shan goor ayaa gaalkacyo sanadka hadda tegey duulaan lagu soo qaaday waxaa intaa dheeraa dagaalada ka socday joogtada ee ka socday miyiga dhammaantood waxaanu aaminsanahay inay ahaayeen dagaallo siyaasadaysan dagaallo loogu talagalay in lagu barakiciyo dadka reer puntland dagaallo loogu talagalay in lagu damiyo dowladnimada puntland si kastaba ha noqotee waxaynu la soconnaa puntland inay had iyo goor ku jirtay isdifaac aysan qaadin wax tallaabo ah oo dhibaato lagu geysanayo daris wanaagga iyo wada noolaanshaha dadka gaalkacyo degay dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay si kastaba ha noqotee waxaa magaalada lagu soo qaaday duulaan ay ka qayb gelayeen ciidamada huwanta aan hore u sheegay ee kuwaasoo geystay khasaare naf dhanka puntland dowladda puntland siyaasadeedu waxa weeyaan nabad wada noolaansho deris wanaag midnimo soomaaliyeed iyo inay saldhig u noqoto qaran soomaaliyeed sidii loo dhisi lahaa oo loo dhan yahay waxayna ku jirtaa weli arrintaa iyada waxayna in badan isku dayeysaa inay xakamayso ay joojiso qaboojiso wixii dhibaataha dadka soomaaliyeed ay uga imaan karto waxaase leeyahay waxaa soo dhowaatay waktigii burqaaska iyagu uu dhammaan lahaa dalkacyo waxaa lagu wada noolaa deris wanaagga iyo dulqaadka reer puntland waxaan rajaynayaa in sidaa loo garto haddii dulqaadkaasi u dhammaadana waxay noqonaysaa in ay yeelato gaalkacyo weji kale